الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا درسigeen waxaa wuxuu ka bilaabmayaa su-aasha soddonaad maa hiya salawaatu salaaduhu waa maxay alukhra ee kale ee almafruudatu ee faralka ahaa iyo almustaxabbatu kuwii sunnaha ahaaba waxaynu sheegnay salaadaha waajibkaa habeen iyo maalin kasta inay yihiin shanta salaadood laakiin waxaa jira salaado kale oo qaarkoodna ay yihiin faral laakiin waa faral aan habeen iyo maalin kasta aan soo noqnoqonahayn qaarkoodna ay yihiin sunnayaal marka waa maxay salaadaha kale waajibka waa maxayse salaadaha sunnayaasha ah wuxu uhi ama almafruudatu salaadaha faralkaa miyaa فصلاaة الجuمuعaةi جuمcaha saلaada la tukado weeye عnي صaلاaة yوم الجuمعة saلaada maalinta جuمcaha la tukado ee magacaala صaلاaة الجuمعة la ydhah الجuمعة iyo aljuمعة labaduba waa sax luqo ahaan miinta waana la reebi karaa waana la godi karaa iyo wlkusuufi wasalaatu lkusuufi iyo qoraxyo dayaxmadoodaadka salaadooda waa min baabi idaafati ashay ilaa sababihi ashaygi oo sababtiisii loo tiiriyey salaatu lkusuuf macnaheedu waxa wey asala alatii sababuha alkusuuf salaada sababteedu ay tahay qoraxdoo madoodaatay ama dayaxa oo madoodaaday wlciideyni wasalaatu lciideyni iyo labada ciidood ciid اlfiri iyo ciid اladxaa salaada la tukado iyo wljanaazati wasalaatu اljanaazati janaazada salaada lagu tukado janaaza haddii jiimka la kor dhigo waa almeyit waa meydka aljinaaza haddii la dhaho jiimka lahoos dhigana waa naxashka ama sariirta lagu qaado wa ama almustaxabatu uli salaadaha sunaha miyaa falistisqaau ay fasalaatu listisqaa'i weeye roobdoon awgeed salaada loo tukado walistisqaa wa talabu suqya waa ilaahay subxaana wa tacaala in laga dalbo roob iyo waraab siyaado kala duwan baanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam roobdoonta uu u sameeyey mar isagoo mimbarka ku taagan maalin jimco ah oo khudbadaynaya ayaa waxaa masaajidka soo galay nin reermiyo abaar ka cabanaya wuxuu leey ya rasuula allah halakat اlamwaal wajaaca alciyaal waاnqaطacat الsubul fadcu اllaha yasqina rasuulkii ilaahay xoolihii waa baabi-een oo waa halaagsameen caruurtiina waa gaajoodeen iyo ciddii kale la quudinayay waddooyinkana waa go-een oo wax lala safra iyo wax lagu safraatoona ma jiraan ilaahay noo bari ilaahay subxaana wa tacaala hana waraabiye rooba noo keenay rasuulka ilaahay roob noo keen ma odhan waayo caqiidada uu rasuulku ku rabeeyey baa waxay ahayd wax ilaahay mooyaane cid kale aanay bixin karin cid kale in la weydiistaa inay tahay shirki ilahay ayuun baana roobka keena wahuwa aladii yunazilu haysa min bacdi ma aqanatu wayanshuru raxmatah ilaahay waa ka roobka soo dejiya iyadoo dadku ay abaaraysteen oo ay quusteen raxmadiisana ilaahay waa kaasidiyo meelo kala dheer gaarsiiya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacmaha ayuu kor u taagay ilaahayna subxaana wa tacaala roob ayuu weydiiyey ummadda isagoo mimbarka aan ka soo deginayaan roobka soo daatay marka waa nooc ka mida roob doonta waxaa kale oo roob doonta noocyadeeda ka mida in iyadoo salaadna aan la tukan mimbarna aan la saarayn maalin jumce in masaajidka iyadoo lagu jira uun taxta almimbar iyadoo rasuulku uu fadhiyo ayuu duceeyey oo imaamku markuu tusaalehaan salaada ka baxo haddii abaari ay jirto duca roob doono waa samayn karaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sameeyey ta saddexaadna waa tanuu tilmaamayo waa in laba ragcadood la tukado oo sida salaada ciidoo kale loo tukanayo oo waktigii ciidda la tukanayo oo takbiiradihii markaa zaa'idkaa dheeraadkaa le ibnu cabaas wuxuu yihi salla rakcatayn kamaa yusalli lciid laba ragcadood buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukaday oo u tukaday siduu ciidda u tukan jiray kadibna waxa weeyaan la duceeyo ilaahay subxaana watacaala roob la weydiisto imaamkuna markaa taxwiilu ridaa uu sameeyo oo go-a uu rogo waa shay markaa sunaha salaadaasi waajib ma aha waduxa iyo salaatu duxa salaada waktiga barqada la tukado waa salaaduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tukan jiray isla markaana cidda tukatana uu ammaanay yihi salaatu lawaabiina xiina tarmidu lfisaal salaada kuwa toobadkeenka badani waa salaada la tukado markaa mirgaha yaryari ay ragamoodaan macanaa barqa kulul ay noqoto oo ciiddu intay kululaato dabeetana mig mirgaha yaryare lugahooda weli aanay adkaani ay lugaha ka gubtaan ay ragamoodaan waktigeedu wuxuu soo gelayaa marka qoraxdu ay soo baxdo waran qadarkii ileeg ay dhulka kor uga kacdo waxaana culimada qaarkood ay ku qadaraan labaatan daqiiqo inay ka soo wareegaan soo bixitaankeeda sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale waktigeeduna waa joogaa ilaa la gaadhayo waktiga qoraxda ay samada bartankeeda istaagayso samada bartankeeda markay istaagto waktigaa la tukan maayo salaatu duxa waayo waktigaas waa wakti salaada laysu diiday xiina yaquumu qaa'imu daahira laba ragcadood baa u yar salaatu duxa inta u badane rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukaday waa sideed ragcadood maalintii magaalada maka uu furtay sida ay sheegtay umuhani sideed ragcadood buu tukadayti waa subxatu duxa sida muslim saxiixiisa ku wariyey waa sunnihii barqada cayshana waxay sheegtay annahu kana yusalli arbacan wayaziidu ma sha allahu an yaziid inuu afar tukan jiray oo uu ziyaadin jiray intaa ilaahay subxaana watacaala uu doona inuu ziyaadiyo taan waa culimada qaarkood ay ka qaateen inaanay xad lahayn sida salaatuleylka oo kale ay tahay oo qof waliba inta uu karo markaa uu ka tukanayo wa qiyaamu leyli iyo salaatuleylka salaatuleylkuna waa salaada bilaabantaa salaad suno bilaabantaa salaada cishaayo marka laga baxo ilaa waagii uu ka bariyo waktigii subaxu uu soo gelayo waxaana fadli doona in dib loo dhigo oo lala sugo waktu nuzuuli ilaahi marka ilaahay leeya man yas'alinii faucطiyahu waman yastakfirinii faakfira lahu yaa wax weydiisanayo aan siiyaa yaa idembi dhaaf weydiisanayo inu dembi dhaafa waa qofkii markaa ku kalsoon waktigaa inuu soo kaca soo kici karo qiyaamu leylkuna waa salaadan xad lahayn fii ramadaan aw fii gayriha sida saxiixa ah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi salaatu leyli matna matna salaatu leylku waa laba laba ragcoo laba labaa loo tukanaya mar kastoo laba la tukado waa la salaamo naqsanaya waa sida afdalka ah فإdا khشيa أxadكم الصبح فalyرkع رaكcaة tutir lah ma qad صلى midkiin haddii yaaga uu ka baqdo ha tukado hal ragcada oo witri ama tiro kala dhiman uga dhigta salaadii habeenka o dhan uu soo tukanayay marka salaatuleelku inaana xad yahayn buu xadiidkaasi daliilin culimada qaarna ijmaac bay ku soo naqliyeen la isku waafaqsan yihi alqaadi ciyaad baa ka mida iyo ibnu cabdilbar shaekulislaamna wuxuu yihi qofka idhaa salaatuleelku xad bay leeday aan la dhaafin karin faqad kalita waa khaldamay qofkaas maca alwitri witrigana iyadoo lala qabo witrigu waa salaada kala dhiman goomida loo tukado ama salaatuleylka dareeed la tukado witriga shardi umaha inay salaatuleyl ka horeyso rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatuleylkiisa markuu dhamaysto caaisha wuxuu ku odhan jiray yaa caaisha quumii faawtiri caaishaay kac oo hurdada ka toosoo witrigii tuko markaa taana waxaa loo daliishaday salaatuleyl tiro buuxdaa inay ka horeysaan aana shardi ahay witrina waxaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay inay tahay salaad fadli badan oo ilaahay jecel yahay oo awtiruu fa ina allaha witru yuxibu lwitra buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amarkaasina waa lilistixbaab witrigu waa sunne faral ma aha inuu sunno yahayna waxaa u daliila xadiidka ibni cumare bukhaari iyo kayru ay wariyeen oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam raaxilada dusheedii ku tukaday haddii marka ay faral tahayna kuma tukadeen isagoo hashiisii saaran waayo waxaa rasuulka lagu yaqaanay salaada faralkaa inuu u daadegi jiray oo aanu hasha ku dul tukan jirin ragacadda witriga u yar aqalulwitri waa rakaca sida saxiixa ah saddex haddii la tukadana waa inaan loo tukan sida maqribka ee waa in inta labee la tukado la salaamo naqsado kadibna tasaddexaad la tukado ama saddexdaba waa in la isku xiriiriyo kadib la asixiyaadfado laakiin haddii sida maqribka witriga loo tukado waa khalad oo inta laba ragcdo witriga la tukado la asixiyaadfado iyadoo la salaamo naqsan la kaco oo ragcaddii saddexaad la tukado haddana la atixiyaadsado saa lagu salaamo naqsado taa nahyi baa ku soo arooray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa diiday wa taxiyatu lmasjidi iyo masaajidka salaantiisa yanaa wasalaatu taxiyatu lmasjid wa salaada qofku uu tukanayo masaajidka markuu soo galo rasuulkuna amar buu ku bixiyey wuxuu ihi ida dakala axadukum اlmasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn midkiin masaajidka markuu soo galay yaanu fadhiisan ilaa uu laba ragcadoo tukanayo ninkii salaad jumce iyadoo rasuul khudbadeynayo soo galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi sallayt sulayk ninkii la odhan jiray miyaa tukatay markaasuu yihi la maya faqaala lahu nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam qum warkac rakcatayn watajawaz fiihima istaagoo laba ragcadood tuko oo weliba soo gaabi khudbadii baa socota axaadiistaasi waxay tusinaysaa taxiyatulmasjidku inay tahay waajib ee aanay sunno ahayn waana sida saxiixa ah sidan uu maray sheekuna waa sida culimada badankooda ay ku tageen sida fuqahadu u badan yihin wa salaatu listikaara iyo salaada la dhaha salaatu listikaara rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu midkiin marka arrinuu ku hamiyo ha tukado laba ragcadood kadibna ha ducaysto ilaahay ha weydiisto sida roon ilaahay inuu u dooro sida khayr kale oo arrinta aanad markaa garanahayn inay kuu khayr badan tahay iyo in kale ayaa istikaaradaa laga samey loo sameeya wa rakcataan iyo laba ragcadood bacda bacda alwuduui waysoo dabadeed la tukado aw ilgusla ama meerashada dabadeed marka haddaan wax loo soo qadarin waxwaan khalad bay sidaani noqonaysaa wa salaatu rakcatayni laba ragcadood tukashadood bacda alwuduui la tukado waysada kadib awilqusli ama moodashada dabadeed oo marka qofku uu tahaaro qaato ama tahaaradu weyse ha noqoto ama moodhasho ha noqotee waxaa sunno ah inuu tukado laba ragcadood oo rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim bilaal wuxuu ku yidhi bilaalow waxaan maqlay labadooda kabood sanqadhoodaan ka maqlay jannada dhexdooda oo hortayda welibe maxaad samaysaa wuxuu uhi markastoo aan tahaaro qaato laba ragcadood baan tukadaa marka waa qiimo badan yihiin oo asbaabta jannada lagu galay ka mid yihiin marka faralkii la guto wasunanu rawaatib ama wasunanu rawaatib iyo salaadihii sunayaashii raatibada ahaa ee bimacnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogtay sunan rawaatib waxaa looga jeedaa annawaafil alatii takunu maca alfaraa'id ima qablaha wa ima bacdaha waa salaadaha sunayaasha ee la socda salaadaha faralka ah ee ka horeeya ama ka dambeeya ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogteeyey waana labiyo toban ragcadood oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sida muslim saxiixa ku wariye min xadiidi ummi xabiiba man sallaa fi lyowmi itnatay casharata rakca tatawucan gayra fariida bana allahu lahu beyta fi ljanna qofka maalintuu tukado laba iyo toban ragcadood oo sunno ah oo aan faral ahayn ilaahay subxaana wa tacaala guriguu jannada uga dhisaa riwaayadda tirmidina waxay caddaysay labaiyo tobankaa ragcadood kuwa ay yihiin waa laba ragcadood salaada subax ka horeeya iyo afar salaada duhur ka horeeya iyo laba salaada duhur ka dambeeya iyo laba maqribka ka dambeeya iyo laba cishaaye ka dambeeya ibnu cumarna wuxuu sheegay toban ragcadood rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu joogtayn jiray sida bukhaari muslimba wariyeen marka laba duhur ka horeeyo laba ka dambeeya ayuunbuu tiriyey ee duhur ka hor baanu afar ka dhigin intuu arkay ayuunbuu ka warramay sunayaashani waxay qofka u kabayaa nuqsaanta ka gashaa salaadii faralka ahayd marka yowma alqiyaama la xisaabiyo ilaahayna subxaana watacaala waa ku jeclaanaya waana ku ilaalinaya walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya biاlnawaafili xataa uxibahu faida axbabtu kuntu samca wa basarahu wayadahu warijlah addoonkaygu kama suulayo buuhi ilaahay inuu igu soo dhowaado sunayaasha ilaa aan jeclaado markaan jeclaadana waxaan ilaalinayaa araggiisa iyo maqalkiisa iyo gacantiisa iyo lugtiisa ayaan xumaan ka ilaalinaya wa arbacun iyo afar ragcadood oo qabla alcasri salaada casar ka hor la tukado ayaa sunno ah iyadu rawaatib ma aha laakiin waa sunayaasha kale ayuun bay ka mid yihin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbaca ilaahay ha u naxariisto qof salaada casar ka hor afar ragcadood tukaday oo ducada nebiga ayaa ku dhacaysa wa rakcatayn iyo laba ragcadoodoo ama wasalaatu rakcatayni rakcataani baa fiicneyd in yidhah arbacunu ku cadfo wa rakcataani iyo laba ragcadood bayna kula aadaani wa iqaamatin aadaan iyo iqaamo kasta u dhaxeeya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi beyna kula aadaaneyni salaa laba aadaan oo kasta salaad baa udhaxaysa waxaana culimmadu ku fasireen labada aadaan aad aad eedaanka iyo aqiimista mar kasta oo la eedaamo inta aan la aqiimin in la tukadaa marka waa sunna wey salaada loo idaamatay doonaysaba ha noqotay udkur lana waxaad noo sheegtaa sharxan sharax mukhtasaran kooban oo lisalawaati salaadihii u sugan salaadihi almafruudati ee faralka ahaa faqad oo keliya marka salaadaha faralka halkan inoogu sheego salaat اljumuca iyo salaat اlkusuuf iyo salaat اlciideyn iyo salaat اljanaaza mid walba sharax kooban buu ka bixin doonaa cidda ay ku waajibtay iyo sida loo tukanayo wuxu uhi salaat اljumuca fardu caynin faral cayn bay ku tahay calىa kuli rajulin nin kaste oo muslimin muslima oo baaliqin qaangaadhay oo xurin xor ah oo muqiimin nebi oo aan socdaa lahayn ciddii ay kuwa horta inay faral tahay waa laysku waafaqsan yahay oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi waxaan ka hamiyey inaan xaabo doonto oo rag salaada jumco kadab kadib dhacaaya aan guryahooda ku gubo isku khaldino xadiida kale jamaacada kaamiya kana laba xadiid bay kala yihin labadubana fi saxiixayn bay ku jiraan waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qofka saddex jumco ka hadha in ilaahay qalbigiisa daboolayo culimadana waa isku waafaqtay in salaatu ljumuca inay tahay fardulcayn haddaba yay ku waajibtay waxay ku waajibtay ragga horta oo dumarka kuma waajibin haddii se ay tukadaan ragga ay la tukadaan waa ka ansaxaysa waxay ku waajibtay laga dalbayaa muslimiinta oo gaalo salaada jumcaha nala soo tukada la odhan maayo horta islaam baa la leeyahy markaad islaamtaan baad tukan doontaan waayo islaam la-aan laga aqbali maayo waxay ku waajibtay ragga qaangaarka oo inamada aan qaangaadhin waajib kuma aha sida aan salaadaha kaleba aan waajib ugu ahayn waxay ku waajibtay ragga xorta ah oo addoomaha kuma waajibin waayo addoonku wuxuu ku mashquulsanyay khidmiinta sayidkiisa waa la leeyahay xadiid maroo ku soo aroortayna waa jirtaa arbacun laysa calayhim jumuca afar jumco laguma laha afarta waxaa ka mid ah alcabdu abu daawuud baa xadiidka wariyey haddii isagoo addoonku uu yimaado oo salaadii jumca uu yimaado de waa ka ansaxaysaa waxay ku waajibtay nin kastoo muqiima laysa cala musaafiri jumca afarta uu rasuulku sheegay musaafiruu ka mid yahay qof socdaala jumca kuma waajibin sifaadkaa qofka laga helo ayaa salaada jumco ay ku waajibtay walkhudbataani buuri labada khudbadood ee lahaa salaada jumcaha loo khudbadeeyaa waajibat lwaajib weeye halka walkhudbatayni baa ku qoray laakiin maxwa ahaan bay u khaldantay walkhubataani weeye labada khudbadood ee laha salaada jumcaha loo khudbadeeyaa waajibatun yani waa mid waajiba wakaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yaktubu fi ljumcati khubatayn yajlisu baynahuma rawahu lbukhaari wa muslim rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba khudbadood buu khudbadeyn jiray oo inta udhaxaysana uu fadhiisan jiray waxaana khudbadda ay ka mid tahay dikriga ilaahay subxaanah watacaala uu yihi xaggiisa u socda markuu uhi ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumuca fascaw ilaa dikri اllahi wadaru lbayc dikriga ilaahay ee ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay xaggiisa u socda ayaa khudbaddu ka mid tahay marka waa waajib sida saxda ah wa waktuhaa salaada jumcaha waktigeeduna wakti duhri duhurka waktigiisii weeye waayo duhurka ayay bedel ka tahay wayajibu waxaa waajibaya fiihaa dhexdeeda alinsaatu aamus iyo dhegeysi lilkhaiibi khaiibka loo aamusoo la dhegeysto oo ma banaano in iyadoo khudbaddu socoto la hadlo sida uu sheegi doono wa cadamu takhati riqaab gooraha dadka inaan laga taltallaabsan ayaa waajib ah wa cadamu takhaطi riqaabi qooraha ka tallaabsadkooda in layska daayo ayaa waajiba wayajibu cadamu takhaطi riqaab oo qofku halka banaana uu soo gaadhay waa inuu fadhiisto dadka inuu jiirjiiro maaha oo ninkii masaajidka soo galay maalin jumco dadka ka duuta tallaabsaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi ijlis faqad aadayt waar fadhiiso dadkiibaad dhibtay in badana dadka ka midin arrintaa waa sameeyaan iminka wa cadamu kalaami baa waajiba hadal la-aan aw ilcabasi ama dheeldheel iyo ciyaar in laga tago ayaa waajiba ilaahay subxaana watacaala wuxuu idaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu wa ansitu in badanoo culimada ka midiina qur'aanka halkaa khudbadday ku fasireenba manaa marka la khudbadaynayo dhegaysta oo aamusa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ise bukhaari wariyey idaa qulta lisaaxibika ansit yowma aljumca walimaamu yakhtub faqad lagowta haddaad qofkan kugu xiga ama kula fadhiya aada ku tidhaahdo aamus maalinta jumcaha isagoo imaamku khudbadaynayo lagwi baad ku dhacday hadal aan waxtar lahayn oo ismiyo dembiya marka taasi waxay tusinaysaa hadalku inaanu banaanayn waana qowlka qadiimkee shaaficiy jadiidku waa khilaafsan yeh waxaa laga soo reebayaa in hadalka khatiibku ula hadlo dadka xaajo ama dani ay keentay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo khudbadaynaya waa kii ku lahaa ninkii fadhiistay ka codko kii dadka ka dhintay tallaabsanayana waa kii la hadlay eri fadhiiso dadkii baa dhintay sidaasoo kale hadalka dadku ay la hadlaan imaamka ama khatiibka ay la hadlaan xaajo ay keentay ninkaasi waa u jawaabay rasuulka o wuxu uhi la markuu yihi asallayt miyaad tukatay qaala la maya waa hadal de ninkii reer miyiga ahaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam noo roodoon lahaana mid buu ahaa isaguna rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam hadalkaa kuma inkirin abushahu reer yamaneedna markii uga dhacay khudbadii rasuulka uktubu lii buu yihi ii qora yanaa khudbadda rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam u qora buu yihi marka hadalka la diidayaato hadalka ay wada hadlaan dadka waxa weeyaan khudbadda dhegaysanayaan dhexdooda ay ka wada hadlaan xataa inaad dadkii wanaagga farto aada munkara ka reebto waktiga ayaa laguu diiday ila aamus waa waa amru bimacruuf wa nahyun can munkar marka hadal oo dhan baa mamnuuca ama dikri ha noqde ama hadal kaleba ha noqdee cabadkuna wa inu qofku iska ciyaaro ama farihiisa ku ciyaaro ama hadduu doonayo dhagaxaan ha wadwado ama qalin ama waxaa rabaa qofku inuu khatiibka xaggiisa u jeesto oo si fiican uula socdo wuxuu kaga mashquulaa aanu jirin waistaxabu waxaa la sumeeyaa fiiha yanaa jumcaha dhexdeeda atajamulu isqurxin iyo watabkiiru kaliitaan goorra in la yimaado qofka qofku ka soo horeeya u kaa jar badan yahi iyo wasiwaaku cadayasho iyo watiibu udug in la ismariyo waduhnu in la dhaashado iyo wagayru daalika wa sifatuha sifaaduna ragcatani laba ragcadood weeye labada ragcadoodoo yajharu wuu kor u qaadayo fiihima dhexdooda bilqiraa'a akhrintii qur-aanka waa akhrinaya marka haddii uu imaamka ka soo gaadho ragcad iyo in ka badan inta u hadhay buu tukanaya haddiise imaamka uu ka soo gaadho wax ragcad ka yar salaadii jumcu way dhaafta waa inuu duhur tukado salaatu lciidayn labada ciidood salaadoodu fardu kifaayatin faral la yskaga filayo weeye oo bimacnaa haddii dadka qaarkood ay tukadaan in ay salaadaasi ku muuqan karto oo shaciiradaasi ay ku daahiri karto ay ku muujismi karto haddii ay tukadaan intii kale faralku uu ka dhacayo cala rijaali raggi bay fardu kifaayo ku tahay mustaxabatun mid la suneeyey oo linisaai dumarkii loo suneeyey marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen salaatu alciidayni waa fardu cayn waana qowlka uu ku tegay abu xaniifa sheikh lislaam ibnu taymiya ibnu lqayim iyo culimo badanna waa ka daba mareen iyo shawkani iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo waxaana yidhaahdeen shawkan oo kale u leeyahy fi sayl jara ciidu waa waa shicaar waa calaamad ka mida calaamadihi islaamka in markaa la yidhaahdo waa sunna un sax ma aha rasuulkuna calayh الsalaatu wasalaam waa amray markii qolo safari ay u sheegeen inay arkeen bishii salaaddii duhur kadib warkaas markuu rasuulka soo gaaray amarahum biاlfitr waan yakrujuu min gadin ilى lmusala rawaahu abu daawuud wuxuu amray inay afuraan mar haddii ay caddaatay in aanu maanta rabadaan ahayn waxaanuu amray mar haddii waktigii zawaalka la dhaafay waktigii duhurka la dhaafay waktigii salaadda ciiddu waa baxee in berri waktigii ciidda ay u baxaan musalla amarkuna wujuub buu faa'iideynaya xadiidka mucatiyana waxa ay tilmaantay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amray in xataa dumarka aan marka hore bixi jirin hablihii gashaantimaha iyo dumarkii xaydka lahaa iyo inay baxaan ay musallaha u baxaan garoonka ciidda lagu tukanayo fasalli lirabbika wanxarna waa loo daliishaday wahay salaadaasi waa salaat lciid waliba ciid ladxa naxrigana waxaa looga jeeda dabxu lubxiya gowraca la gowracayo ubxiyada imaamu shaaficina raximah اllah qowl baa laga soo wariyey odhanaya tajibu salaatu اlciidi kamaa tajibu salaatu اljumuca salaada ciiddu waa waajibeysaa siday u waajibayso salaada jumco culimada markaa qowlkaa kutubtooda ku qortay waxaa ka mida alcamrani alyamani kitaabkiisa la idhaahdo albayaan ee muhadabka shiraazi uu ku sharaxo waa kitaab dhowr iyo toban mujallada wey oo aada u qiimo badan rag iyo dumarkuna xukunkaasi waa ka simayihin sida saxda ah waalkhudbataani labada khudbadood ee lahaa salaadaasi loo tukadaa sunnatun sunno weliya sunnahaasoo muwaakadatun ilaa adkeeye khudbatayn waa khalad naxw ahaan waad kitaabka qoray naxwaa ku xoog badnayn baa meelo badan ka muuqata khtaa badan baa ku jirto naxwiga waalkhudbataani labada khudbadood ee lahaa salaada ciidda loo khudbadeeya sunatun sunno weeye sunnahaasoo muakadatun lila adkeeye wa waktuhaa waktigeeduna min bacdi طuluuci الshamsi qoraxdu markay soo baxdo kadib buu ka bilaabmaya ay qeyda rumxina wartafacat oo kor ay u kacdo qayda rumxin ay qadra rumxin waran qadarkii in leeg ilaa zawaali shams ay wayastamiru waktigeedu waa joogaa waa soconayaa ilaa zawaali shamsi qoraxda suulitaankeeda ilaa laga gaadhayo marka salaada ciidda waktigeedu wuxuu bilaabmayaa marka laga baxo waktiga salaada laysu diiday oo marka salaada subax la tukado ilaa qoraxdu ay soo baxayso salaada waa laysu diiday sida xadiidkii cabdillahi bni cumar saxeyn kusuga kadalika xadiidkii cuqba bni caamir saxiix muslim waktigeeduna wuxuu joogaa intaan la gaadhin waktiga duhurka laakiin waxaa sunnaha in goor hore la tukado siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam samayn jiray saas awgeed ba xuri yustaxabu waxaa la suneeyaa fiiha salaada ciidda dhexdeeda nacam atakbiiru ويستحب waxa la suneeye فيiha dhexeeda تakبيir baa la suneeya ciidda dhexeeda in la تakبيirto o ilahi wari اذkur الlaha في أyاam macluumaat maalmahaasi ayay ku jirtaa yوم الciid waliتkmilu الcidة waliتkbir الlaha عalى ma hadاكم تakبيirtaasina markaasi ogoomiye oo rasuulka ka sugnaatay ma jirto المهم qofku waa inuu ilaahay سubحaanه وataعaalى weyneeyo inuu kelimaad ilaahay ku weynanayo ku dhawaaqo kuwa صaxaabada ka soo aroorey baana u fadli badan wاlkhuruuج baa la sumeeye in loo baxo ilى الmusلى meel banaana in loo baxo masaajidada aan lagu tukan baa suno ah rasuulku عalayه الصalaaةu وasalaaم salaaة اlciid kuma tukan jirin masaajidkiisi uu yihi salaada lagu tukadaa kun salaadood bay ka fadli badanta wuxuu la bixi jiray banaanka taasina waxay daliil u tahay inay sidaasi fadli badan tahay in banaanka loola baxo sheekhulalbanina kitaab baabuu ka qoray masalada salaatu اlciidi fi lmusala hiya sunna salaada ciida musalaha lagu tukadaa iyada ayaa sunnihiia haddii marka cadow laga baqaayo ama roobuu jiro iyo xaaladaha la midkaabaa masaajidada la yskaga tukanaya watajamulu baa la suneeyaa isqurxinta yani maalinta ciidda in la isqurxiyo cumar bn khaaab radi allahu canhu markuu helay jubba min alxariir jubbad markaa xariir ka samaysan waa sii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yiri low ishtaraytaha tatajamalu biha lilwafdi wاlciid rasuulka ila haddaad iibsan lahayd si aad isugu qurxiso ciidda iyo wafdiga macna waa fiicnaan lahay rasuulku wuxu uhi hada libaasu man laa khalaaqa lahu cid aan aakhiro nasiib ku lahayn baa dharkaa xidhata yanaa xariirta waa raggaa laga hadlayaa marka ciidda in la isu qurxiyo wafdiga marka la qaabilayo in la isqurxiyo rasuulku taama diidin iqraar buu ku sameeyey walguslu baa la sumeeyaa fi lciid in la maydho xadiid marfuuc oo majmuuceeda asaaniidda marka la isu geeyo ansaxday waa jirta wakadalika saxaabada waa ka sugnaatay maalinta ciidda in la maydho cali bin abi aalib iyo cabdillahi bin cumar iyo isqurxinta lafteedana maydhashadu waa ka mid wa mukhaalafatu ariiq baa la sumeeya qofku waddadii uu sii maray midaana inuu ka soo noqdo kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ida kaana ywmu ciidin khaalafa طariiq rasuulku wuxuu ahaa maalintu maalin ciida markay tahay mid waddada kala duwa ti uu sii maray midaan ahayn ka soo noqdo xikmadda markaa ku jirtana culimadu aad bay isugu khilaafaan laakiin inagu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inaynu kaga dayanayna wtakbiiru baa la suneeyaa marka halkaana takbiir baa ku taala waxa ay la badan tahay in halka hore tasxiif uu jiro kelmaddu si khaldan ay u qoran tahay macnuhu atabkiir kalihitaan goorra in la tago tan dambena ay tahay ama taara iyo atakbiiruya oo tan dambe ayaa atabkiira atakbiir waa allahu akbarti in la qaado atabkiiruna waa alkhuruuju bukratan subax hore in la baxo iyo watuubu udug in la ismariyo ayaa la suneeyaa wa sifatuha sifadeeduna rakcatani laba ragcadood weeye salaatu lciid waa laba ragcadood labada ragcadood wajhariu kor u qaadayo fiiha dhexdooda fiihima ayaa saxo bilqiraa'a qur-aanka u akrinayo yukabir wa takbiira waxaana taa u daliilo saxaabadu waxay sheegeen suuradihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday inuu faatixada dabeed akriyey ragcadda hore suuradda suurat lacla sabix isma ragcadda dambena alghaashiya hal ataaka xadiis alghaashiya taasina waxay tusinaysaa inuu maqlayo qiraa'ada rasuulka يkبر waa تkبيranaya في الرaكعaة الأولى رagcadda hore dhexeeda سبعا تoddoba تkبيiradood وفي الثاaنiيaةi talabaad dhexeeda خaمسa شhaن qabلa القراءaةi qراءada ka hor buu تkبيiranaya oo markuu الله أكبر ila salaadaasi uu xidho ayaa تakبيirta kale dheeraadkana uu ku xigsiinaya toddobadu تakبيiraة الإحrاaمki dheeraad bay ka yihin shantuna shantuna takbiiratu lintiqaalkii takbiirtii uu ku soo kacay ragcadda hore uu kaga soo kacay dheeraad bay ka yihi markaa takbiirta markuu dhameeyo ayuu isticaadadii samaynayaa oo ilaahay shaydaan uu ka magan gelayaa kadibna qur-aankii waa akrinaya uma dabeetana yakhtubu waa khudbadaynayaa bacda salaa salaada kadib salaatu lciid baa ka horeysa khudbadda khudbadda ayaa dambaysa waana bidca in la horeysiiyo khudbadda oo salaada la dambaysiiyo waana bidco waddankeena aadamika ugu faafsan waliba dad badan baa laleeya in iska daba khudbadeeyaan iyadoo weli salaaddii ciiddaa la tukay salaadda waxba laga horeysiin maayo dadka maanta khudbadeeya salaada ciidda ka horna waxay ku sababeeyaan wixii kuwii bidcada la yimi ay ku sababeeyeen kuwii bidcada la yimi sida marwaan oo kale marwaan ibnu xakam oo saxaabadu ay ku inkireen sida anas ibnu malik oo kale waxay dhahan dadkii waanu dhegaysanin wadaadada maanta khudbadeeya salaada ciidda ka horna waxay idhaahdaan dadkaa yaacaya markaa salaaddu hanoo haysa wey de salaadda noo sugayaan baanu khudbad kala gaalayna khudbaddaasi markaa khudbad jirta ma aha waa waa cibaado ama jumco ha noqoto ama ciid ha noqoto waktigii rasuulku salaada hadduu ka horeysiyena waa laga horeysiin hadduu ka dambeysiyena waa laga dambaysiin doonaa rasuulka calayh salaatu wasalaam arrintaa lagaga dayanaya waxaanu rasuulku samayno barakama leh salaat lkusuuf salaada qoraxyada waxmadoobaadka kusuuf iyo khusuuf sida saxda waa isku mid labadaban waa loo isticmaalay marka waa salaada sababteeda ay tahay qoraxdoo madoobaatay ama dayaxa oo madoobaaday madowgaana waxaa looga jeedaa ama kusuufka waxaa looga jeedaa inxijaabu daw inxijaabu dawi axadi nayireyn labada iftiin kale waa qoraxda iyo dayaxe iftiinkoodu inuu xijaabmo uma tegin ba iftiinkoodu ee kuwii laga qarsoomay waxaa qarinayana culimadu hore ayay uga hadleen intaan buwaagtan juquraafigiiyo waxa aan la qorin waana arrin ilaa addoomihiisa uu ku baqan gelinayo وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده markuu dhintay inankii ibraahim ee rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ubadkiisa ka mid ahaa ayay qoraxdu madoobaatay markaasaa dadka qaarkood waxay yidhahdeen sida maantaba la yidhaahdo waxay u madoobaatay limowti ibraahim markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi qoraxdu iyo dayixu ilaahay aayaadkiisay ka mid yihiin uma madoobaadaan qof dhalashadii iyo dhimashadii toona maanta halkaaba way dhaaftayo hebel baa laelimeeyey u madoobaadeen bay maraysa anaa dhagaay ku maqlay iyadoo dayixu madoobaaday oo masaajidka aan kusii socdo salaadaasi aan usoo tukado ayaa dad waaweyn oo le baan dhaafay qoraxdu waxay madoobaatay ninkii uga dheelay wasiirnimada laga qaaday sooma aragtaan dayix waa kaa madoobaade waayo hebel baa la eriyey oo xaqdarro lagu eriy mid la magacaabay mid la casilay toona qoraxyo dayax u madoobaan maayaan ilahay baa addoomihiisa ku baqan gelinaya marka arrintaasi waa inay dadka baqan iyo iimaani kordhiso inay shay dabiiciya u arkaan ma aha marka wuxu uhi fardu kifaayatin weeye sida saxda ah fardu kifaayo maaha waa fardu cayn waayo asal waxaa waajibaadka sharciga inay fardulcayn yihiin amarka ku soo arooray rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu yihi faida ra'aytum dalika fasalluu wadcuu markaad aragtaan qoraxda ama dayax oo madoobaado tukada waa amar ilahina subxaana wa tacaala barya fafzacu ilى الsalaa salaada xaggeeda u yaaca amarkaasi wujuubuu faa'iideynaya waajibna waxaa asal u ah inuu yahay waajib cayniyo dadkao dhan laga rabo haddaan la helin daliil markaa tilmaamaya in hadday ini samayso inta kale faralka uu ka dhacayo halkanna lama hayo tuaadda waa la gudayaa salaaduna waa la tukanaya fi lmasjid masaajidka dhexdiisaa lagu tukanaya wayustaxabu waxaa la suneeyaa fiiha dhexda tatiili qiraa'a qur-aanka la akrinayo akrintiisa in la dheereeyo iyo wlqiyaami taamiyada in la dheereeyo wasujuudi sujuudda in la dheereeyo waayo rasuulku calayh الsalaatu wasala wuxu xataa yanzeli ma bikum anaa salaadaa wada ilaa ay faydmayso oo wixii waxa weeyaan iftiinkaa idinka qariyey meesha uu ka baxayo oo iftiinkii qoraxda iyo dayaxu sidiisii uu ku soo noqonayo wa sifatuha sifayn rakcatayn laba ragcadood weeye labaa ragcadood oo yajhar uu kor u qaadayo qofka tukanaya fiimaa dhexda bilqiraa'a ama ha noqoto qorax madoobaad ama dayax madoobaad fii kuli rakcatin ragcad kasta dhexdooda waxaa ku jira rukuucaani laba rukuucood ragcad kasta waxay leedahay laba rukuucood iyo laba qiyaamo markuu salaadii xidho ayuu qiraa'adu bilaabaya kadib buu rukuucayaa rukuucda maruu ka soo tooso ayuu ka sujuudi laha sujuudi maayo qiyaam kaluu gelayaa oo wuxuu bilaabayaa qiraa'o kale qiraa'ada kale markuu dhameeyo ayuu rukuucayaa rukuucdaa dabadeed ayuu sujuudaya marka laba rukuucood bay leedahay alawal rukuucda hore rukni weeye wاثaani talabaadna mustaxab suna weeye rukuucda hore hadduu imaamka ku soo gaadho ragcadda waa tirsanaya laakiin haddii uu ta dambe ku soo gaadho ragcaddaa tirsan maayo waa macno oo rukuucda hore ayaa asala ta dambena waa tabac iyaday daba taallo ay raacsan tahay yaqra wuu akrinaya alfaatixata buu akrinayaa iyo wamaa tayasara wixii u fugaaday min alqur'aan ee qur-aanka ka mid a uma dabeetana yarkacu waa rukuucayaa uma dabeetana yaquumu waa kacayaa wayaqra waa akrinaya haddana alfaatixata iyo wamaa tayasara oo qiyaamka labaadna faatixuu leeyahy qur-aankalu lama bilaabay laba jeerna faatixada la akrinaya uma dabeetana yasjudu waa sujuudaya waana khudbadiye rasuulku calayh الsalaatu wasalaam waana min alkhuطb alcawaarib waa khudbadaha caaridkee sababta leh salaatu janaaza janaasada salaadeeda salaatu janaazati fardu kifaayati weeye waa faral laakiin la yskaga tillaan karo oo haddii ini ay leedkii ku tukato muslimiinta ka midi inta kale faralka waa ka dhacaya almuhim meydka in lagu lagu tukado ayaa la rabaa ee waajiba hadday yar ku tukato hadday in badan ku tukato faralkii mar walba mid la gutay buu noqonaya mar haddii meydkaa lagu tukaday wakada taasoo kale raslulmeyit meydka meedhistiisuna waa fardu kifaaya wa takfiinuhu iyo in la kafnayo wadafnuhu iyo aasitaankiisu furudu kifaayatin farallo weeye laakiin waa farallo in ku filan haddii ay qabato inta kale faralka uu ka dhacayo oo qofku marka uu dhinto afar arrimood buu xaq u yeelanaya oo ku waajibaya dadka axyaada dadka nool arrinta koowaad waxa weeyaan waa gasluhu waa in la maydho maydkii oo markii nin carafo taagan hashiisii uu ka dhacay ee qoorta uu ka jiray uu dhintay رسولك عليه الصلاة والسلام يقول اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وعدكم إيمان بيئي قسر لبدي سامرنا كفن غبغا ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا مدحي سلاح الدلولين وحوها صارمة xanuudka ilo udugga ka midana ha marinina waayo wuxuu dhintay isagoo muxrima qofkana haddii isagoo xraaman uu dhinto axkaamtii muxrimkuu leeya isagoo maydo udugu iyo tima in laga jaro iyo in madaxiisa wax la saaro iyo waa laga ilaalinaya walihada waa rasuulku ruuxa lasoo saaraya maalinta qiyaamo isagoo talbiyadeysanaya waxaanay tusaalayta hadalka rasuulku calayh salaatu wasalaam yuri yubcasu ilmaru calaa maa maata calayh qofka waxaa lagu soo saarayaa xaalkii uu ku dhintay ilahu khaatimadu ma wanaaji isagoo talbiyeysan u dhintay isagoo talbiyeysan ayaa lasoo saaraya isagoo hoosay u dhintay isagoo hoosayaa lasoo saaraya marka wanaaggaa lagu dadaalo ilaahayba og goor la dhiman doone yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مر والب إله الله هجان سناد سأل جورد اتما عبدو يدو لغو السبية أما لغو تشير حالة توصنان توصنان الله لغو جهر الدينية حالة دي كل مطي مركا رسول كوكري منكا ميدا بيرا مركا رسول كوكري فايدين شيء لا وامر إلي واجب arrinta labaadna waa takfiir in la kafno waliba kafanta waa in la wanaajiyo idaa kafana axadukum akaahu falyuxasin kafanahu birasuul midkiin walaalkii hadduu kafno kafanta ha wanaajiyo wakafinuuhu fii sawbayn labadiisa maro kafan uga dhiga wy arrin saddexaadna waa asalaatu caleyh waa in lagu tukado qof muslima laga hadlayaa gaal iyo munaafiqtoona laga hadli maaye nifaaqiisa caddaystay arrinta afraadna waa xamluhu wa dafnuhu waa in la qaado oo la aaso saddexda arrimood baa u waajibaya qofkii dhintay wayajib waxaa waajiba taqmiidu caynayhi labadiisa indhood in la laabo qofku inta uu sii diiran yahay ورسولك صلى الله على أبي سلمة قد شق بصره فأغمضه أبو سلمة الصحابي اللي يرمتر عمر كان نفسه يكبح حدناه إنبيس يتلق منه كاسو رسولك عليه الصلاة والسلام سياه يقول الله عليه به وحنرين الروح إذا قبل تبع تبعه البصر نفط مركا لقبته أرد أربعة وسيئة هل كلا مريض فضج ناس من أهله يحى بوقي مركا بك كمدا صحابي أبو السلام بنتي قرابتي قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون خير مولي أنا وحكرها قوها بنبولي نفتنا لها هبارنا وأي وقت قال هو وقت يجعل وأكبر منك كمدا مركا ميتك قبك نفسك بحول بنتهم وحا ku hadashaan bay malaa'igtu aamiin leed hoogayey ba'ayey aamiin ay malaa'igtu leed jabayey aamiin subxaana qofku wuu sabaaraya marka laa tabicu calaa anfusikum waa in khayr qofku uu ku ducaysto allahuma ajirnii fii musiibati wakhluf liya khayra minha ilaahay musiibadan igu dhacday waan ku sabrayaaye sabirka ajarkiisaysi ciddan aad iga qaadayna cid iiga khayr badan ilaahay igu dadra saasuu rasuulku umu salamo ku yidhi markaasaa waxay tihi waayu khayrin waayu waayu beytin nacam khayrun min abi salam yani gurigoodaa ama qoyskeedaa ka khayr badan qoyska reer abi salam waayu iimaan ayay la yimaadeen markaasay haddana hijiroodeen marnaba kumay xisaabtanahayn abu salame inuu ilaahay ugu bedeli doono nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid ka khayr badan buu ilaahay ugu bedelay waayo way tiri ducada walaakinii qultuhaa bay tiri anoo sidaa isweydiinayoo leh talo abu salabo keegaa ka khayr badan rasuulka tirada kumay darsan ayaan haddana idhi maadaama rasuulku uu amray ducada deetana mid ka khayr badan abu salamo ilaahay ugu bedelay oo rasuulka ilaahay ah waa cajiib waa u duceeyey rasuulku allahuma kfir liabi salama warfac darajatah fi lmahdiyiin واkلفوا في cاqبه في الغاaبرين واغفir لنا وlw يا رب العاaلمين واfتح lh في qبري وnwr lh في أkرجه mسلم marka meydkaa marka lagu taagay in loo duceeyo iyaduna waa shay sunnaa ilaah salamay dembi dhaaf darajadiisa kor u qaa oo ciddii uu ka tegay ilaahay yana wanaag ugu bedel anagii isaga ilahay noo dembi dhaaf ilaahu qabriga u ballaanay u nuurin rasuulku calayh isalaatu wasalaam shaahidku waa inuu rasuulku u indhalaabay waayo waa mandar qabiixa mandar foolku weeye qofkii meydkaa ee indhihii kalaabay sidoo dadka weegayo ta kale xasharaadkaa ka gelaya wa idraaqu fami afkiisa in la xidho oo laysugu qabto afka ayaa waajiba waayo afka lahayntaa ka daran indhaka lahaynta waana muuqaal foolxulo laga argagaxayo qofkii meydkaayo afkuu kala waaxay waxaana dhici karta inay bahdo afka ka galaan waa ixsaanu kafani kafantiisa in la wanaajiyo waajiba iyo walmugaalaat mid qaali aan la doonan ahayn rasuulku wuxu idaa kafana axadukum akhaahu falyaxasin kafanahu waitqaanu rasli meeristiisa in laga bogto ayaa waajiba wa tamaamu dafni aaskiisa in la dhamaystiraa waajiba wacadamu taakhiirihi inaan dib loo dhigin aaskiisa inaan dib loo dhigin baa waajiba rasuulku wuxu asricuu biljanaaza janaase la degdega fain taku saalixatan fakhayrun tuqadimuunaha ilay وإn تku siوى ذalika faشhر تdcوn عan رقاaبكم rwاه الbخaaري ومسلم جanاaسo la degdegu rasuul way hadday wanaagsan tahay khayr baad u hormarinaysaa od ula degdegaysaan haddii kalena شhar baad goortiina ka rogeysaan marka waxaa lala degdegayna waxaa soo gelaya in la dedejiyo mayristii iyo kafantii iyo diyaarintii iyo marka lasibo laftooda in lala degdego in marka qof naqan lala suga waa khalad oo qofka meydkaa xaqiisa meel lagaga dhacaya wuxuu xaq u leeya in hore loo aaso rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam saxaabadii dhimatay gaar ahaan raggii ku sheegay dagaalku wuxuu cidna lama sugin markiiba waa aas marka janaasada la sibanayaa in lala degdego luudintu sax maaha haddaan meydka looga baqan inuu qarxo xaaladiisa markii markaa la eegay asalku waa in lala degdego saxaabadu ridwan ullahi alayhim waxay yidhaahdeen sida bawaaqi sunantiisa uu ku wariyey waan ula degdegi jiray ilaa ay kabuhu naga go-aan maantana saasaa loola luudaya lala degdego waxbaba janaasadu noqon mayso masjid alxaraam qofka taga waa arkayo janaaista marka lagu tukado ragga sidaa sidaasa ula ordaan iyagoo naxashka ku sida sunnada iyagoo dabaqaya haddii gaari lagu soo in gaariga la dedejiyo haddii waxa weeyaan degta lagu sidana waa in lala degdego wey waa inaanu noqonin mid degdegaa sababu noqdo meydka inuu dhaco ama tusaalahaan uu qarxo iyo waxyaabaha lamidkaa waa inaanu ka dhalanahayn taasun baa shardi uga dhigaan culimadu wasunatu sunno waxa weeye fi lgasli ay fii gasli meyti meydka marka la maydhayo ka gasli janaabati an yakuuna inuu noqdo ka gasli janaaba kayrka waana la godi karaa waana la kordhigi karaa janaabada maydhashadeedii oo kale qofkii janaabaysanaa siduu u maydhanayin baa meydkana loo maydhaya ويkun وxaanaya bilmaai biyo in lagu meeriyo wsidri qasri aw saabuuni ama qasilka meeshiisa waxaa la gelin karaa saabuun waayo qasilku waa shay munadif oo muqawila ah jidhkana waa xoogeynayaa waana nadiifinaya marka wuxuu meeshiisa gelayo shaqadiisa qabanayaana waa la xukun ikhsiluuhu bimaaءin wa sidrin bui rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wlwaajibu inta waajibkaayna wahdo an yuhsala waa in la maydho xataa yanqa ilaa uu nadiifoobayo bimacnaa hal mar haddii la maydho oo halkaa mar uu ku nadiifoobayo meydku halkaa mar unbaa waajiba haddii in ka badan uu u baahan yahay oo aanu hal mar ku nadiifoobayna intaa ka badan ayaa la maydhaya oo rasuulku calayh الsalaatu wasalaam umu caطiya aasila haasilaة اlamwaat bay ahayd gabadhii dumarka mayl jirtay iyo dumarkii caawineeyey inantii rasuulka dhigatay meydhayey wuxuu ku yihi iqsilnaha ثalaaثa aw khamsa aw akara min dalika in ra'aytumna saddex jeer maydha ama shan jeer maydha ama ka badan haddaad u aragtaan macnaa inay u baahan tahay marka waxaana sunno ah in saddex jeer ugu yaraan laga dhigo maydid wاlmustaxab shayga la suneeyey waxa weeye alaaثa an yugasara in la maydho meydkii alaaثan saddex jeer ila ida dacat inay u yeedho mooyaane alxaajatu baahi ay keensato ila ziyaadati saddex in laga ziyaadiyo inay keensato mooyaane marka meydka marka u horeysa waa loo istinjeynayaa oo qofka markaa dee janaalada ka marana waa istinjeedaa kadibna waa loo weysaysiinayaa kadibna maydhista waxaa lagu bilaabayaa dhinaca midig jirkiisa ka mida kadibna xagga bidix ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici اlwuduءi minha bui rasuul kadibna jirka oo dhan baa biyi la wada gaadhsiinaya kama yafcal junubu tamaama qofka janaalada ka maranaya siduu sameeyo kale wasunatu sunu waxa weeye fi lkafan marka la kafnayo meydka an yulafa in la duubo almeyitu meydkii bihawbin maro lagu duubo maradaasoo abyaba mid cada oo gayra makhiiqin aan tollayn aan manaa aan fafillayn oo si maryo la xidhanayo aan loo samayn ثaلaaثa saddex wاlwaajibu inta waajibkiina mara weeye cibaaradan waa cibaara taalifa weeye luqahaan baaba ah waxa weeyaan in m maradii qurahayd mara la yidhaahdo saddexdii marana la yidhaahdo yulafi اlmeyit bihawbin abyad غayra makiiqin ثaلaaثa waa khaطأ sida saxdii waxa weeye luqaahaan iyo fiqi ahaanba inuu yidhaahdo an yulafa almayitu bihalaaثati ahwaabin duubin waxaa sunno ah an yulafa in la duubo almeyitu meydki in lagu duubo bihalaaثati ahwaabin saddex maro saddexdaa maro duubin cadcad saddexdaa maro oo gayra makiiqin kuwa aan tollayn oo dee si maryi la xidhanayo ee la fasiro kale loo talay aan ahayn wlwaajibuna inta waajibkaayina waa fawdun waaxidu marka isagu tiradu wuxuu u celiyey duuritaanka kaanamaa in maro qura uu saddex jeer lagu duubayo marka waa cibaaro aan sax ahayn luqa ahaan iyo fiqi ahaanba khulaasada waxa weeyaan sidaanu sheegnay kafanta meydka la kafni waa waajib laakiin insa maro in kafan looga dhigaa waajiba maro quroo meydka wada asturaysa haddii lagu kafno iyadoo ku filan laakiin sida afdalka ahi waa in saddex maro lagu kafno maraa la goglayaa mid labaad baa la dul saarayaa mid saddexaad kadibna meydkiibaa lagu rogayaa saddexaasoo lagu duulaya waayo caaisha waxay tihi kufina rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam bialaaثati ahwaabin duulin suxuuliya rasuulka ilaahi waxaa lagu kafnay saddex maro oo cadcad oo meesha suxuul la yidhahdo waa qarya fii saaxil اlyaman tuulo ku taalla xeebta yabaneed halkaa lagu soo sameeyey marya halkaa laga soo waaridey marka saxaabadu waa isku waafaqeen sida waana sida ilaahay ugu dooray rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ilaahayna rasuulkiisa wuxuu u doorayaa sida u wanaagsan haddii ruux dumarayo waa laga badinayaa saddex sida sunuha in laga badiyo shan laga dhigo waayo gabadhu markay nooshahayba asturaadda waa uga baahi badan tahay ninka waana ka maryo badan tahay saxaabadana waa ka sugnaatay shan maro in lagu kafno gabadha laakiin nin iyo gabadhba isku daro meydka hal maro wada asturto haddii kafan looga dhigo waajibku intaasu inagayna kaga dhacaya wixii dheeraadkaa waa sunno wey wsunatu suno waxa weeye asalaatu calayhi meydka in lagu tukado fi lmusalla oo banaanka loo saaro meel masaajida ka baxsan meesha ciidda lagu tukado janaaista la geen jiray waktigii rasuulka calayh salaatu wasalaam markaasaa halkaa uu rasuulu ku tukan jiray lakiin masaajidka dhexdiisana waa la keeni karaa oo gudaha waa lasoo gelin karaa oo sahal ibnu bayda rasuulku calayhi salaatu wasalaam janaasadiisii masaajidka dhexdiisa ku tukaday caaishana radi allahu canha janaasadii cabdiraxmaan ibni cawf masaajidka inta loo dhex dhigay bay ku tukatay wa sifatuha salaada janaasada sifadeedu waxa weeye yaqifu waa istaagaya cinda ra'si rajul ninka meydka madaxiisa halo ku beegan buu istaagaya wa wasat اlmar'ati gabadha dhexeeda halo ku beegan buu istaagaya macnaa meydkii markuu dul istaago qofka ku tukanaya haddii uu nin yahayna madaxiisu isku beegaya hadduu ruux dumara yahayna bartankuu isku beegaya wayukabir waa takbiiranaya arbacan afar jeer allahu akbar daoodna waa takbiirat lixraamki wixii salaadaha kale loo shardin jiraye shuruud ahaana dee salaadan waa loo shardinayaa sida tahaaradii iyo istiqbaal qibla in qiblada looga jeesta iyo niyadii iyo yaqra waa akrinaya fi اlأulى takbiirta hore dabadeed bacd اlأulى alfaatixata buu akrinaya allahu akbar markuu la faatixadu akrinaya wafي haaniyata labaad dabadeedna asalaatu calى الnabiyi salى الlahu alيه wasalam saliga nebigu akrinaya wafi الثaaliثati takbiirta saddexaad dabadeedna adducaaء lilmeyt meydka ducaa u ducaynaya akrinaya وفي الراaبعة تكبيirta أفrاad dabadeedna ydcو waa ducaynaya ثuma يusلي hadduu تkبيir شhanaad la imanayu ducaynaya haddii kalena markuu تkبيirta أفrاad la yimaado waa salaamo نqsanaya marka inta u yaro rasuulku uu تakبيirtay saلاaة جanاaسa dhexeeda waa afartaas markii najaaشhi uu ku tukaday shanna waa ka sugnaatay xadiis zeyd ibn ardam fi صaxiixi muslim janaashii rasuulu ku tukaday yura fakabara kamsan waxaa saxaabada ka sugnaaday lix toddoba sagaal ilaa maa xad ilaa maa laysa lahu xad walihaada sida صaxiixa ah takbiiru janaa'iz laysa laha xaddun sir imaamu axmed raximah اllah waana la yarayn karaa waana la badin karaa kitaaب الزكاة haadaakana kitaabu زakaati zakada iyo axkaamteeda kitaabkii ka waramayo waa baabkii saddexaada ka mid ahaa abwaabtii cibaadaadka uu ka waramayey kitaabkani wuxuu yihi carif waxaad noo qeexdaalana anaga azakaata zakada zaka horta waa maxay الزakاaة yuri zakadu lغaةa luqa ahaan الnamaaءu kobaca weeye iyo wa ziyaadaةu korarhka iyo wataطhiiru طaahirinta sakada sharcigiina oo tan xoolaa laga bixiyaana intaa waa sababta xooli waa ku kobcayaano waa ku ziyaadayaan qofkii sakada bixiyeyna way طaahirinaysaa waana loogu dembi dhaafayaa akhlaaqda iyo dhaqanka xune bakaytinimada la yidhaahna waa ka maydhaysa ولهذا بaa رasuulku عaليه الصلاaةu وaسلام yihi ma نaqصت صaدقة min maal صadقadii ama faral ha noqoto sida زakadan oo kale ama suno ha noqotee maalka waxba kama nuqsaamiso malaa'igtooda u ducaynayso maalin kastoo qoraxi soo baxdo laba malag baa soo dega buu rasuulku calayh الsalaaةu wasalaaم fayaquulu axaduhuma allahuma aati munfiqan khalafa ilaahu kii maalkiisa bixiyey waxay igu bedesho sii wayaquulu اlaakharu allahuma acطi mumsikan talafa ka kalena wuxuu dha ilaahay ka maalkii xejistay ee bixi waayey gaarahaan xuquuqdii waajibkaayd ku bixi waayey baab baaba sii isaguna uu baaba xoolihiisuna ay baaba-aan labada waa shambisanaysa markaa sakadii maalkii waa barakeynaysa isilaaxan erey bixin ahaan waa icطaaءu xaqin waa xaq bixintii xaqaasi oo waajibin mid waajiba fii maalin maal ku waajibay maalkaasi oo khaasin gaar oo maal kasta dee saka kuma waajibin xoolo gaaray ku waajibseen arki doon fii wakti la bixiyo wkti waktigaas oo khaasin gaara wakti walba waajibi mayse wakti gaarunbay sakada waajibtaa waa marka xoolaha sanad u dhamaado badankooda liinaasin dad markaa la siiyo dadkaasoo maksuusiina kuwo gaara ah oo inoo iman doona tacadudan cibaadaysi awdii loo bixiyo lilaahi ilaahay loo cibaadaysanayo tacaala koreeye markaa sekadu waa xaq maaliya waa xaq xooli laga bixinayo xoolaha qaarkooda shareecada ay tiri ka bixiya wakti gaarana laga bixinaya shuruud gaara lagaga bixinaya dad gaara ayaa la siinaya arrintaasina waa cibaadadii cudkun waxaad sheegtaa adaliila daliilka tusinaya calaa fariidat zaka yanaa fariidada ama faralka zakada la idhaahdo qaala tacaala ilahi wuxuu waaqimu oga asalaata salaada waaatu zakaata zakadana bixiya marka aayaddu waxay daliil u tahay zakadu in waajibtay waayo waa layna amray waqowli ilah uhi wamaa umiruu lama amrin ila liyacbuduu inay caabudaan mooyaan allah ilaah mkhlisiina iyagoo ah kuwa u gaar yeelaya lahu ilaahi addiin alcibaada oo cibaado lama amrin cibaada khaalisa la amray laa ilaaha ila اllahu ba intaasi la macnato wamaa umiruu ila liyacbud اllaha mkhlisiina lahu diin xunafaa iyagoo ah kuwa baadil oo dhan ka soo leexanaya xaqa raacaya wayuqiimu salaata salaada inay ogaan mooye wax kale lama amrin wayu'tu zakaata zakadana ay bixiyaan rasuulkuna wuxuu ku daray tiirarka islaamka xadiidka ibnu cumar ee bukhaari iyo muslimba wariyeen waciid baana ku soo arooray ama goorgaaba qofkaan zakada ka bixin xoolihiisa dahabki iyo fidadii lacagtuna waa la mida ilaahay wuxuu yihi waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquuna fi sabiili اllah fabashirhum bicadaabin aliim xoolihii rasuulku wuxuu sheegay sia bukhaari iyo muslimba wariyeen ninkii xoolihiisa nool aan sakada ka bixin in maalinta qiyaame bannaan siman loo gogi doono oo xooluhu ay ku tuman doonaan oo qaniinina doonaan qaniini doonaan ma iyaga maxay shuruudu zakaa zakadu shuruudda ay leedahay ee la-aantooda aan waajib ahayn amaanay ansaxahayn shuruudooda waxa wareya alislaam oo gaal dee seke lama weydiinayo waayo lagama aqbalayaba laakiin seke la-aanta ciqaab waa ku mudanaya waxaa la weydiinayaa inuu islaamo kadibna sekada u bixiyo wamaa manacu man tuqbala minhu nafaqaatum ila man kafaruu biاllahi wabirasuulih shardiga labaad waa niya waa cibaada dee sekadu qofku xoolaha uu bixinayo nooca ay yihiin niyadiisaa xajidaysa neef xoolo nool baad bixisay lacag baad jeeda ka hoo saartaad bixisay dahab ama fidbaad bixisay magaceed niyadaadaa magac u samaynaysa haddaad u niyooto un qofka inaad ku anfacdo uun qofku uu intifaacsado uun hidaa la idhaahdaa haddii niyaadu intaasunta haddii uu ku jiro tawadud inaad qofkan aada jacaylkiisa ku doonayso oo aad kula ikraamaysana hadiyad baa la idhahda sawaab aakhira ajar aakhira inaad ku hesho haddii aada niyootana sadaqad baa la idhahdaa haddaad bedel iyo ciwad ku doonayso inaad wax kaga bedelatana bayc baa la idhahdaa sadaqadu inay tahay tii faralka ahayd iyo inay tahay tii sunnahayd iyo niyada kala saarayso niyadana in in la sheego afka laga sheegaa bimacnaa laazim maaha oo qofkii aad sakada siinaysa inaad ku tidhaahdo waa sakadii xoolaaygu ahoo shardi maaha adin bay tahay inay qalbigaaga ka niyooto isna waad u dhiibta wuxuu doonaya isagoo ha u qaato waayo niyadiisa lama rabee inuu niyo saka ahaan uu ku qaato biniyati zaka inuu ku qaato waajib ma ahay adaa la rabaa inaad ku bixiso biniyati zakaa adoo saka u niyoonaya shardiga sax waa buluuq nisaab buluuq اlmaali annisaaba maalka gaadhitaankiisa weeye uu gaadho nisaab intuu ku saka gooyay iyo faaktara wax ka fara badan oo nisaabku waa qadarka marka maalku uu gaadho saka ay ku waajibayso ilaahay xikmadiisa iyo raxmadiisa ay ka mid tahay oo lama odhan waxa weyaan xoolo xoolo intay doonayaan baa noqdeen sake ka bixiye xoolo kaste xad baa markaa loo yeelay markay gaadhaan saka ay ku waajibayso waaye xoolo iyagoo aan gaadhin markaa nisaab sake goys iyagoon ahayn sake ma laga bixin karaa soddon adiyo haddaa neef sakaa ka bixiyo ka warrama su-aal dee ka jawaaba soddon ariga sako inuu ka bixiyo inaanu waajib ahayn waan isla ogollay laakiin aanu ilaahay ugu ciraadeysanayna ka bixin karaa ha waad tidhahdeen ayb ma daliil maxaa u daliila ya a ma waa in afartan wixii ka yar waajib kuma aha laakiin qofku soddon adiga neef sakaama ka bixin karaa hay ilaa in shaa rabb faida kaana saa'imatu rajul ناaqصة min arbaعiina shaaة waaxida falaysa fiiha sadqaة ilaa an yashaaءa rabha birasuul alayh الsalaaةu wasalaam haddii ninka xoolihiisa u foofaa arigiisa u foofaa afartan neef uu ka dhiman yahay isaga kuma waajibin inuu isagu doono mooyaane waa ku tabaruci karaa marka kadalika geela walaysa fيma duna amسaة خمس زوج من الإبل صدقة إلا يشاء ربها شنت الدول والدولة وحي كير سكا كنا واتيين رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يسوي سكد وانا مويان مركا ما حلو قلت هذا بدعان نقول ميسو ورن ميسي أبداد سكا إنه يتوى بدع ما ورن كرك ويوه سكا أنا كوا واتيين داد سكا كبحين كرتح لكن سكا واتي معه رسولك عليه الصلاة والسلام إنه شيء واي shardiga afraad waa xawlaan alxawl alxawl macna waa alcaam waa inuu sanadu soo wareego oo markii xoolahaasi ay milkigaaga soo galeen iyagoo sakagoysa laga bilaabo waa inuu sanadu dhammaado maalintii aada milkiday sakagoys ay noqdeen ama maalintii ay sakagoys noqdeen laga bilaabo waa inuu sanadu dhammaado markaa sakadii inaad ka bixisaa waajib ay noqonaysa fii gayri zuruuci waxyaabaha la beero wixii aan ahayn ayaa shardigan loo shardiyaa waxyaabaha beeraha ka soo go-a shardiga looma shardiye marka beertu ay goodo ayuunbaa sakadii laga bixinaya haddii sanad saddex jeer ay goodo saddexa jeer baa laga bixinaya waatuu xaqahu yowma xasaadi buuri ilaahi subxana watacaala xaqiisuna waa zakadii sakada ka bixiya maalinta waxa weeyaan ay raashinku uu soo go-o maala waa maxay alasnaafu noocyadii allatii noocyadaasoo tajibu ay waajibayso fiiha dhexdeeda zakaatu zaka ay waajibayso wuxuu hi way casharatun tobanway cala raabici soo daliilaan xoog badan aligihi geeli weeye iyo albaqaru ladi iyo alghanamu adhigii saddexdaa waxaa la ysku yidhaahdaa bahiimat اlancaam almawaashina culimadu waa ka cabiraan kutubta fiqiga in isaga ku waajibtana waa laysku waafaqsan yahay xadiidka anas ee uu kaga warramayo kitaabkii abubakar uu qoray ee sekada uu kaga warramayo u kala diray cumaashiisii saddexdaba waa lagu sheegay waana inay noqdaan saddex dhigo saddex dhalada dhalad waa inay noqdaan waa inaanay noqon muwaladiin hadduu neefku iska dhal yahay oo tusaale ahaan ri iyo beera ay wax iska dhalaan waxaa saka ku waajibi mayso ama biciid iyo neef loci hada laysa fiihi zaka shayga afraad ay ku waajibta alfidatu weeye mala inagu lacag baynu naqaanaaye ka shanaadna waa dahab waa dahabkii ka lixaad waa alburu waa qabadinka ama qabadida qofka si ugu dhawaaqo ka toddobaadna waa ashaciiru waa heedda ka sideedna waa tamru waa timirta ka sagaalaadna waa azabiibu waa sabiibta waa cinabka markaa adkaaday xaddu zabiib gaadhay ta tobnaadna waa curuud الtijaara ee alashyaa almacrufaةu litijaara waa ashyaada loo soo bandhigay iib biqasdi الribx iyadoo niyadu ay tahay in laga macaasho marka halka uu yidhi waa toban raashinadan uu sheegay afarta ah oo alburu iyo ashaciir iyo atamr iyo azabiib waxaa la xukunaa kulu maa yuqtaat wayudakl wax kastoo kayd gala quudna ah quudna waxaa la yidhaahdaa maa taqumu bihi alabdaan wa tuxfadu bihi alarwaax waxaa qofka bani aadamkaa jirkiisa inuu ku taagay yahay dee hadduu waayo uu qallibnayo ruuxdiiyo naftana lagu ilaaliyo haddii la waayo dee qofku uu nafbaxayo waxaa markaa quuda kaydna gala oo dhan oo raashimada ka mida ayay isaga ku waajibtay afartani tusaalin bay u yihiin sidaa saxda ah markuu rasuulku mucaad u kui laa taakhudu ila min hadihi اlarbacana waxaa la afartaas ayuunbaa meesha mucaad loo diray wax quudoo markaa kaydna gala ka jiray saasay culimada badankooda ku tageen cid tiri afartanin bay ku waajibtay oo culimo mutaakhiriina dambeysay aan hayn sida shawkani oo kale iyo kolley ma arag curuud tijaarana waa waxyaabaha iibka loo soo bandhigay waxaana curuud loogu bixi lannaha tacridu wa tazuul wax marna la soo dhigo qaarkii alcamiras beriis baa ka buuxa haddana beribu waa maray waa lagaa iibsan waa shay marna soo danbaxaya marna meesha ka baxaya saka waa ku waajibta sida saxiixa ah aayadda qur-aanka ilaahi subxaana watacaala uu yidhi ya أyuha الذiina aamنوا أنfiقوا min طayibaati ma kasabtm وmima أkhrajna lakum min اlأrض infaaqaas ayay soo gelaysaa wixii aad kasbateen aad shaqaysateen oo curuud tijaara aydaa in badanoo ka mida yan dadkii hore wanaagsanaa aلsalaف الصaalix kadalika ma lmaqsuudu bicuruud tijaara alaabtan laga ganacsanayo qasiga laga leeya waa xor ilooga socdaa asaman soo maaha manaa naqdi baa looga jeeda beriiskan ad iibinaysaa maqsuud maaha beriiskee dhaqalmaysa lacag baad uga socotaa soo maha kadalika sunkortii bagaashkii kale alaabadii oo dhan naqdigiina dee waa saka waa ku waajibtay saxaabadana waa ka sugnaatay cumar ibnu khadaab bay ka sugnaatay inuu sakada ku faral yeelay curur tijaara alaabtaa laga ganacsanaya cabdillahi bni cumar radia allahu canhu wغayruhma kitaab اlamwaal buu markaa abu cubayd uu ku sheegay asaarta biasaniidi صaxiixa culimada qaarna ijmaacda ay ku soo naqliyeen sida isxaaq ibn rahwe iyo waxa weeyaan abu cubayd iyo caطaa baa markaa laga sheegaa caطaana sekada laguma laha markaa ma odran ee marka la iibiyaa lacagtii ama naqdigii laga bixinaya bui sheekh اalbani baa markaa qaba casrigan inaanay seka ku waajibin laakiin waa qowl marjuuxo laga xoog badeeyey qowlkaas hadal baan raaciye waxaan leey alashyaa almacruuda lilbayc biqasdi الribxi shaygu waa in iyo shay marka id loo bandhigo ujeeddadu ay tahay in laga macaasho macnaheedu markaa waa maxay wax kastoo la iibinayo seka kuma waajibin jaga aad iska lahaydoo aada islaaid iskala degday dani kuu qabatayo markaasaad iid u bandhigto sanad dhan ayay dilaaliintu suuqa la wareegayeen ayaa iibsanayeen markuu sanadku dhamaadona lagoomaya jagadaadi ka bixi seko oo maya waayo dee kamaad ganacsanahayne baahidaad u iibinaysa alaabta kalena waa la mida marka alaabta la iibinayo ujeeddada loo iibinaya ay tahay in faa'iido laga helo laga macaasho taas ayaa waxa weeyaan culuw tijaar lahaa saka ay ku waajibta maayo waa maxay nisaabu kuli waaxidin mid kaste intay ku saka gooyo waaxidkaasoo minhaa kuwa lasoo sheegay ka mida intay ku saka gooyaan wuxu uhi adahabu dahabkii nisaabu intuu ku saka gooya cishruuna diinaar wa labaatan diinaar wa huwa wahiya waa ka fiicane cishruunkuna waa maa yucaadilu wixii u dhigmaa خaمسة وaمaaنuuن غrاamا inuu alf ku taagaabah waayo waa tamyiin waa شhan iyo sideetan garaam marka halka dinaar wuxuu u dhigmaa arbaca faصiلة خaمسa وعiشhiriin afar garaam iyo شhan iyo labaatan riige marka labaatanku waxay noqonayaan شhan iyo sideetan garaam dahab markuu شhan iyo sideetan garaam gaadho ayay seka ku waajibta iyo de wixii ka sii badan hadduu shan iyo sideetan ka yar yahay macnaa ma gaadho intuu ku saka goynayayaan macnaha walfidatu fidadana nisaabo intii ku saka goysaa miataa dirhamin laba boqoloo dirham weeye wahuwa maa yucaadilu wax u dhigmaa khamsatan wa tisciina wa khamsa miata garaama شaن بqل iyo شaن iyo sagaaشaن grاam waa خaمس awاaq alwqiyana waa boqol iyo sagaal iyo toban grاam marka fidaduna markay gaadho شaن boqol iyo شaن iyo sagaaشhaن grاam ayay ku waajibtay seko hadday ka yar tahay seko kuma waajibto وcروض tiجaaraةi waxyaabaha iibka loo bandhigo laga ganacsanayo amwaal واlamwaal النaqdiya iyo xoolihii naqdiga ahaa lacagtii waraaqaha ahayd oo imika la isticmaalo kale waraaqaha imika la isticmaalo taabicatun waa mid raacsan oo daba socota lidahabi dahabkii walfidati fidada culuw tijaara sidee loo sakeynaya de waa la qiimeynaya marka sanadku u dhamaado la qiimeynaya marka la qiimeeyo haddii ay gaadho intii dahab qiimaheedu uu gaadho intii dahab ku saka goyn jiray ama ay fidda ku saka goyn jirtay marbana waxaa lagu qiimeynayaa dahabka iyo fidada ta ay dantu ugu jirto masaakiinta ee xoolahaasi ugu sakoobayaan marka haddii ay gaadhaan xoolahaasi intii qiimahooda haddii uu gaadho intii dahabkii ku saka goyn jiray ama fidadu markaa waa la sakeynaya lacagtiina waa saas oo kale oo lacagtada haysataa haddii ay goyso imika inagu fiddo ma hayno shan iyo sideetan garaam oo dahaba hadday goyso saka ka baxaysa lacagta haddaanu gooyahayna saka ka bixi mayso lacagtu marka waxay u noqonaysaa u naqdi walburu qanadinki iyo washaciiri heedii watamri timirti iyo wazabiib iyo raashimadii kale khamsatu awsuqin shan wasqi iska dadka badankoodu waxay dhahaan wisqi alwasqu wey shan wasqi markay gaadho ayay isaga ku waajib والوصف waa situuna saaca wa lixdan saac markaa شhan lixdan ku dhufo waa saddex boqol oo saac markay saddex boqol oo saac gaadhaan raashimadaasi ayay isaga ku waajibta kiiloyasaynu igu rogi karnaa saac waanse laba kiiloyada saddexda boqol waxaad inoogu dhufataa snayn faasila hamsa two benty five ku dhufo saddexdii boqol siaad kiilooda ugu rogto waa toddoba boqol iyo konton kiilo garaam toddoba boqol iyo konton kilogram gabgaba u rog toddoba boqol iyo kontonka un dee konton u qayli hamsta cashar shan iyo toban gabbadood oo min konton kiiloya ayaa raashinku markuu gaadho saka ay ku waajibto waa taa khulaasada u dambaysa shan iyo toban gabadoodo min konton kiiloya walibnu geel iyo walbaqaru lood iyo walghanamu iyo arigiina xasaba ma sidii bay ugu waajibaysaa sakadii jaa ku timi ama ku soo arooray fi xadiidi anas fi bukhaari alibilu khamsun nisaabu libili khamsun geelu shan buu ku saka gooya walbaqaru wa nisaabu lbaqari looda nisaabkeeduna halaaثuuna soddon weeye halaaثiina buu iska qortay wadaadka wاlghanam wa nisaabu اlghanami ariga nisaabkiisuna arbacuuna afartan weeye afartan neef markuu gaadho ayay isaga ku waajibaysa idaa balaqat markay gaadho amwaashani annisaaba intii ay ku soko goynaysay kam imisaa yukhrajuu la bixinaya laga saaraya minha oo xoolo waliba intii ku soko goynayen buu inoo sheegay waayo intee laga bixinaya min alfidati yukhraju waa la bixinaya min alfidati fidada waa laga bixinaya wadahabi dahabkiiyo walamwaali iyo xoolihi iyo walcuruubi iyo alaabtii iibka u bandhigneed ee laga ganacsanayo rubucushri baa laga bixinaya amwaashani maxay tahay yani waxa laga yaaba inuu uga jeedo oo lacagtii waraaqa ahayd laakiin magaca caamka inuu siiyo ma ahayn almuhim dahabka iyo fidada iyo lacagta iyo alaabtii laga ganacsanayo la qiimeeyey hadday sakagoys noqoto intee laga bixinaya waxa laga bixinaya rubucushri haddaad xisaab reermiyeyso rabucushriga muxuu noqonaya waa toban meelood markaad u qaybiso meel rubuceed haddii kalena rabucushriga waxaa lagu soo saari karaa inta dahabkaa sakagoysku yahay in afartan u qaybi waa inta soo baxda lacagtu inta ay tahay in arbaciin u qaybi iqsimha calى arbaciin faالnatij huwa alwaajibu fiiha intaasaa rabucushri وmin اbri burki ykrd waa la bixinaya min اlbri dabadilki wshaciiri adi wtamri timirti wazayn sayibti alcushri baa laga bixinaya toban meelood oo meel ayaa laga bixinaya fima saqatu sama samadu markay waraabiso an biyaha roobka lagu waraabiyo iyo walanhaari wabiyaashi bimacnaa takliif la-aan iyo kharash la-aan haddii la waraabiyo ama afariba weeyaano waaba geed abaareed lamama waraabinba wmaa cadaahu wixii ka soo hadhana bimacnaa bitaklifa bilmuna kharash iyo hawl lagu waraabiyeyna ee lagu beero nisfulcushri baa laga bixinaya toban meelood marka loo qaybiyo waxa weeyaan meel nisfigeed meel kale darkeed wafi libili wayajib waxa waajibaya ma yukhraju waa la saaraya min alibili geeli walbaqari walghanami kama fi xadiid ilaati sia xadiidkan soo socota ku qoran insha allah taana waxaynu sheegi doonaa ama aynu gaari doonaa darsiga habeen dambe wallahu aclam waxkum bilahi towfiiq wsala allahu calى nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira iska daay